halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a
waa galab sabti ah koob iyo labaatanka sebteembar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo washingtonna waa sagaalkii aroornimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o e somaali com efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah jacfar kukan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya oo saxeexay sharciga dhismaha guddi qaran oo la dagaalamaya musuq maasuqa maanta waa maalin taariikhi ah oo runtii qof walba halkan fadhiya uu nasiib u yeeshay inuu ka soo qayb galo aniguna ah inaan saxiixo bacdama aan ka shaqaynayna muddo laba sano iyo xoogaa ah maanta uu soo gaaray inaan helno tuulkii ama qalabkii qofkii mooralkiisa celin waayay uu sharciga celiyo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne siisi oo dalka masar ka dhacay
iyo sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii maantaoo kale aad maqli jirteen hambalyada iyo heesaha iyo weliba barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay ansixiyey in ciidamo maraykana loo diro sacuudi arabiya si ay u xoojiyaan habka difaaca gantaalada boqortooyada kadib markii sharikadaha shidaalka sacuudiga lagu qaaday weerar washingtonna ay weerarkaasi ku eedaysay in ay iiraan ka dambeysay wasiirka gaashaandhigga mark esber ayaa bentagonka ka sheegay in ciidamadani oo taageero dhinaca difaaca gantaalada ah bixin doona uu sacuudigu soo codsaday waxa uu yidhi iyadoo laga jawaabayo codsiga boqortooyada madaxweynuhu wuxuu ansixiyey in ciidamo amerikana loo diro dalkaasi kuwaas oo noqon doona ciidamo difaaca howshooda koowaadna ay noqon doonto difaaca gantaalada hawada sacuudi arabiya ayaa sheegay in siddeed iyo toban diyaaradood oo nooca duuliyaha aan la socona ay gantaallo ku soo rideen mid ka mida warshadaha ugu waaweyn ee shidaalka soo saara halka meel kalena lagu dhuftay afar kale labada xarumoodba waxaa qabsaday dab halkaas oo waxyeello xoogani ay ka dhacday sacuudiga iyo maraykanku waxa ay weeraradii toddobaadkii hore ku eedeeyeen iiraan iiraan ayaa beenisay inay ka dambeysay weeraradaasi waxaanay ka digtay maanta in cid kasta oo ku soo gardaroota ay dabageli doonto islamarkaana ay burburin doonto weeraradaasi oo wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mike bombeyo uu ku tilmaamay ficil dagaal ayaa sababay in madaxweyne trump uu cunaqabatayn dheeraada ku soo rogo iiraan kuwaas oo qaarkood ay bartilmaameedsadeen bangiga dhexe ee dalkaasi
dad bannaanbaxaya oo isugu soo baxay magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska ayay ciidamada dowladdu u adeegsadeen qiiqa indhaha kaga ilmaysiiya si ay dadkaasi u kala dareeriyaan ammaanka magaalada baariis ayaa aada loo adkeeyey iyada oo jidadkana lasoo dhoobay kumanaan ka tirsan ciidamada booliiska ee ammaanka dalkaasi wakaaladda wararka ee associated press ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan sagaal iyo konton qof sagaal iyo soddon qof aan idhaahdee xabsiga loo taxaabay
dad goobjoogayaala iyo dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in boqolaal dada oo bannaanbaxaya ay isugu soo urureen bartamaha magaalada qaahire ee caasimadda dalka masar iyo magaalooyin kale xilli dambe oo habeennimadii xalaya dadkaasi ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen halgurdhegyo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda madaxweyne siisi mudaaharaadyada dalka masar ayaa naadir noqday kadib markii olole ballaaran lagu qaaday mucaaradka xilliga uu xilka hayo madaxweynaha dalkaasi cabdilfataax asiisi oo xukunka qabtay markii uu xukunka ka riday madaxweynihii hore maxamed mursi oo ka tirsanaa jamaacadda ikhwaanulmuslimiinka sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii ciidamada ammaanka ayaa u dhaqaaqay in ay kala diraan dadkaasi isugu soo baxay goobahaasi kala duwan iyagoo adeegsanaya gaaska ilimada keenta magaalada qaahira dhexdeeda hase yeeshee dhalinyaro fara badan ayaa iyagu kusii nagaaday bartamaha magaalada caasimadda iyaga oo ku dhawaaqayay siisiyow xilka isaga tag waa sida ay sheegeen weriyayaasha ku sugan magaalada qaahira sida ay soo warinayaan dadka deegaanka islamarkaana laga arkay muuqaalo fideowa oo lagu baahiyey baraha internetka magaalooyinka aleskandariya suways iyo weliba almaxalla ayaa iyaga waxaa ka dhacay dibadbaxyo inkastoo dadka isku soo baxay ay ka tira yaraayeen kuwa qaahira ciidamada ammaanka ayaa si xooggan ugu baahay oo isugu soo ururay bartamaha magaalada qaahire iyo weliba fagaaraha al taxriir halkaasoo uu ka bilowday dibadbixii xilka looga riday madaxweynihii dalkaasi xusni mubaarag sannadkii labada kun iyo koob iyo tobankii kumanaan qof ayaa magaalada hong kong jidadka isugu soo baxay iyagoo dalbanaya inay helaan hanaan dimuqraadiyadeed oo la hirgeliyo dadka dibadbaxaya ayaa sabtidan maanta isugu soo baxay goobaha ugu muhiimsan ee magaalada kadib markii dadka taabacsan dowladda shiinuhu ay burburiyeen goobaha ay ku yaalaan calaamado muujinaya fariimo ay qoreen dadka dowladda ka soo horjeeda iyo derbi caan ah oo sannado badan halkaasi ka dhisnaa in ka badan boqol iyo soddon kun iyo saddex boqol oo qof oo ka mid ahaa dadka bannaanbaxayey ayaa xabsiga loo taxaabay laga soo bilaabo bishii juun markii ay bannaanbaxyada dimuquraadiyadoonka ahi ka bilaabmeen hong kong
halkaaad wararkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana muqdisho madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa waxaa sharcigan uu madaxweynuhu ku saxiixay munaasabad maanta ka dhacday xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray marka laga hadlayo musuq maasuqa soomaaliya waxay kaga jirtaa kaalinta ugu dambaysa sida laga sheegay xaflad maanta lagu saxiixayay sharciga la dagaalanka musuq maasuqa oo madaxweynaha soomaaliya goobjoog uu ka ahaa munaasabad oo ay kasoo qayb galeen xubno ka socday golaha wasiirada bulshada rayidka rugta ganacsiga culumowdiinka iyo dadweyne ayaa lagu qabtay aqalka madaxtooyada dadka ka hadla dhammaantood ayaa dul istaagay dhibka uu leeyahay musuq maasuqa gaar ahaana hay-adaha dowladda kutirifalka awoodda dowladeed iyo luutashada hantida dadweyne doctor cali ciise cabdi gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha ayaa hoosta ka xariiqay in muhiim ay tahay in la dul istaago musuq maasuqa wuxuuse shaki geliyey hay-adaha soo saara soomaaliya halkay ka jirta dunida in muhiim ay tahay in la weydiiyo hanaanka ay mareen iyo qaabkay ku sameeya cilmi baaristan qaranka soomaaliya markii abuurkeeda la galay muddo hadda dhowr iyo toban bilood laga joogo xilka koowaad ee madaxweynuhu kala hadlay wuxuu ahaa arrintan hadda maanta miiska taalla mana aha mid annaga naga timi concern isagu markaa uu muujinayey oo tidhi waxaa muddo dheer toban sanoo hadda dabajoog oo wada socday soomaaliya lalahaa waxaa weeye adduunka marka la qiyaaso waa dalka ugu uu ragaadin weyn musuq maasuqa uu ku sameeyey waxaa dalalkaa ku jira kuwo badan oo dagaalla soo maray waxaa ku jira kuwo badan oo qaniya oo lacagtoodii meel ay martay aan la ogeyn isla markaa waxa sifada caynkaas laynoogu sameynaya waxaa weeye wax annaga gacanteena ku jira maahe hay-adaha adduunka qaarkood waa taqaanii dhammaantiin international transparency agency maxaan idhaahdaa institutionskan development bankska adduunka marka madarada ay samaynaysaa waa maxay in aan kow marka hore ka dhidhino laba inaan hay-adaha hor fadhiisnoon idhaahno waxaanu munaasibna naguma aha wax soomaaliya qabtana ma aha marka saddexaad wixii ficile loo baahnaa inaan ku kacno maanta waxaan goobjoog u nahay wixii ficilka ahaa kuwii kakowga ahaa ee asaasiga ahaa inay shuruuc jirto xakamaynaysa arrimaha noocaas oo kale ah ee soomaaliya lagu eedeynayay taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed ayaa sheegay in ciidanka booliiska si gaara u anfacayo sharcigan markay timaado la dagaalanka musuq maasuqa si loo soo qabto dadka gacanta kula jira loona horgeeyo hay-adaha cadaaladda laakiin annaga si gaaru noo taabanaya haddaanu nahay booliiska soomaaliyeed cidda la rabo noocyada uu dhacaayo ee intuusan dhicin in laga hortago ah ee hadduu dhaco in la baaro ah ee haddii caddaatana inuu xeeraarinta horgeeyo ciidanka laga rabo isagoo noocyadiisa oo aada u tiro badan tahay kala duwana waa ciidanka booliiska soomaaliyeed markaa wuxuu noo noqonayaa annaka yacni qalabkii aanu isticmaali lahayn oo aanu ku ilaalin lahayn musuq maasuqa uga ilaalin lahayn dalka kan dhaqaalihiisa dhaqaalahu haddii si loo ilaaliyana amnigiisa marka qeybta ugu weyn ee iyo cidda u anfaca iyo cidda ku howlgelaysaa mudane madaxweyne waxa weeye ciidamada qalabsika sida gaar ahaan ciidanka boliiska soomaaliyeed oo isaga u xil saaran ilaalinta hantida qaranka wasiirka cadaaladda soomaaliya oo ka hadla madasha wuxuu sheegay in sharcigan uu soo mara hanaan kala duwan uuna soo bilowday sanadkii laba kun labaiyo tobankii dowladdii tan ka horreysana wakhti baanay ka soo shaqaysay ugu dambeynna madaxweyne maxamed cabdulaahi ayaa qalinka ku duugay sharciga la dagaalanka musuq maasuqa iyo in dhowaan la dhisi doono hay-addaas guddigii qaabilsanaa wuxuu sheegay soomaaliya inay kaga jirta kaalinta ugu dambeysa maanta waa maalin taariikhi ah oo runtii qof walba halkan fadhiya uu nasiib u yeeshay inuu ka soo qayb galo aniguna inaan saxiixo bacdamaan ka shaqaynayna muddo laba sano iyo xoogaa ah maantanu soo gaaray inaan helno tuulkii ama qalabkii qofkii mooralkiisa celin waaya uu sharciga celiyo sida uu noo sheegay sheekh baaruud in waana faraysaa in aan ka fogaano wax alla wixii qalloocan wax alla waxay diinteenu diidan ay diidan tahay musuq maasuqa ma aha keliya lacag la xado musuq maasuqa waa qofka bosishinka uu joogo si xun ugu takrifala oo personal level ah isagoon ilaahay ka baqaynin isagoo mas-uuliyadda loo dhiibay aan tixgelinayn waa xaqiiqa inaan annaga aan kaga jirno meel hoose weliba waa la duduubay oo tobanka uga hooseysaa la yidhi laakiin in la caddeeyaa fiican si aan meeshaan joogna aan u ogaano nambarka uga hooseeyaanna boqol iyo sagaashan iyo afar dal ayaa adduunka jira waxaan nahay boqol iyo sagaashan iyo afar soomaaliya ayaa kaalinta ugu dambeysa kaga jirta wadamada lala xiriiriya musuq maasuqa cabdulqaadir okey v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka dhowr magaalo oo ku yaala dalka masar waxaa lagu tilmaamay kacdoon lagaga soo horjeedo madaxweynaha xukunka haya cabdifataax al siise qaar ka mida dadkaasi oo gelinkii dambe ee jimcihii isugu soo baxay fagaaraha taxriir square ee magaalada qaahira ayaa ku luuqeynayay halkudhigyo ay ku dalbanayaan inuu siise xukunka ka dego halkudhugyadaasi waxaa la sheegay inay la mid ahaayeen kuwii ay dadku ku dhawaaqi jireen muddo sideed sannadood ka badan haatan laga joogo markii dibadbaxyada xukunka lagaga tuuray madaxweynihii muddada dheer xilka hayay ee masar maxamed xusni mubaarak wariyaha v o eda ee qaahire xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixintan qaahire ka soo diray dibadbaxyaasha ayaa ka jawaabayay baaqyo lasoo marsiiyey internetka oo sheegayay in la sameeyo dibadbaxyo looga cabanayo waxa ay ugu yeereen musuq maasuqa hay-adaha dowladda banaanbaxyada dalka masar ayaa noqday kuwa naadir ah kadib markii ay mucaaradka la kulmeen howlgallo iyo cadaadis baahsan oo ka yimid xukunka madaxweyne asiisi kaasoo talada dalka la wareegay markii la casilay maxamed mursi oo ka tirsanaa ururka aqwaan muslimiinka sannadii labada kun iyo saddexiyo tobankii kadib markii dalkani ay ka dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo ka dhan ah mursi iyo aqwaan muslimiinka ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha ayaa u dhaqaaqay in ay kala eriyaan dibadbaxyada yaryar ee kala tagsan ee ka dhacay magaalada qaahira iyagoo adeegsanayay gaaska dadka ka ilmaysiiya balse dhallinyaro badan oo ku haray shaaracyada caasimadda ayaa ku dhawaaqayay irxal yaasiisi oo macnaheedu uu yahay iska tag siisi waa sida ay sheegayaan warfidyeenada royters dad goobjoogyaal ah ayaa sheegay ciidamada booliska in ay qabqabteen qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada samaynayay mas-uuliyiinta dowladda masar kama aysan hadlin ilaa iyo hadda dibadbaxyada xalay ka dhacay dalkani sidoo kale warbaahinta rasmiga ee dowladda ma aysan tabin banaanbaxyadaasi maxamed cali oo ah jila iyo khandaraasle dhinaca dhismaha ah oo masaari ah oo isu bedelay qof u dhaqdhaqaaqa siyaasadda oo ku nool dalkaasi sbain ayaa ku baaqay in la sameeyo dibadbaxyo ka dhan ah dowladda iyo madaxweyne asiisi kadib markii uu soo duubay muuqaalo dhowr ah oo taxano ah oo uu ku eedeynayo asiisi iyo milatariga madaxweyne asiisi ayaa iska fogeeyey eedeymaha sabtidii hore waxa uuna ku sifeeyey in ay yihiin been iyo aflagaado madaxweyne cabdilfataax asiisi ayaa markii ugu horeysay madaxweyne loo doortay sannadii labadakunyoafaryotobankii isagoo helay toddoba-iyo-sagaashan boqolkiiba dadka codeeyey sidoo kale afar sano kadib labada kun iyo sideed-iyo tobankii ayaa mar kale loo doortay madaxweyne isagoo helay isla cododkaasi waxaana doorashada kula tartamayey xilligaasi murashax keliya oo ka mid ahaa taageerayaashiisa taageerayaasha madaxweyne asiisi ayaa rumaysan in cagta la mariyo mucaaradka si loo ilaaliyo deganaanshaha dalkani masar kadib markii dalkani ay ka dhaceen kacdoono xukunka looga tuuray xusni mubaaraga iyo qalalaase kale oo ka dhacay waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira
aad buu u mahadsan yahay xuseen cismaan saxnuuni ayuu kaasi ahaa markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa la diyaara jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed salaad cumaar ayaa ka hadlay go'aankii dowladda soomaaliya ay hore u soo saartay oo la xidhiirtay duulimaadyadii kismaayo cumaar oo waraysi siiyey idaacadda v o a toddobaadkan ayaa sheegay in joojinta duulimaadyada tooska ee kismaayo ay salka ku hayso inaysan jirin cid ay si buuxda ugula xisaabtamaan duulimaadyada kismaayo tegaya sidaa daraaddeedna ay iyagu buuxinayaan maamulka hawada sare ee soomaaliya waxa uu sheegay inaysan kismaayo ka jirin sida uu yidhi maamul sharci ah oo la aqoonsan yahay duulimaadyada ee taga kismaayo ee ka yimaada wadamo kale iyo meelo ka mid ah maxaa la yidhaahdaa meelo maanan soo marin muqdisho waxoogaa hakad ayaa la geliyey si aan u gudanno waajibka na saaran naga saaran xuduudaha iyo kontaroolka wadanka iyo waxa soo gelaya si aan u kontaroolno ayaan arintaasi u sameynay sababta ugu weyne waxay ahayd markii doorashadii iyo dowlad la aqoonsan yahay oo aanan ka jirin meeshaas jubbaland intii laga helayo dowlad ay dowladda dhexe iyo international community iyo qolo kasta aqoonsan tahay waxaan rabnaa keliya in aan ilaalino waddankeenna inaan ilaalino xuduudaheeda inaan ilaalino waxa soo gelaya iyo waxa ka baxayo mas-uuliyaddaasna waxay saaran tahay dowladda dhexe kaasi waxa uu ah wasiirka duulista hawada ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed salaad omaar oo waraysi toddobaadkan siiyey v o a khabiirka madaxa bannaan ee arrimaha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya ayaa daabacay warbixin ku saabsan xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka soomaaliya warbixintan uu daabacay khabiirka bahametam yendanyungu ayaa waxa ay eegaysa caqabadaha dhinaca xuquuqda aadanaha ee ka taagan soomaaliya iyo tallaabooyin ka la qaaday inkastoo isbedelo la sameeyey ayaa haddana waxa uu khabiirku shaaca ka qaaday in weli gaboodfallo ay ka dhacaan qaybo ka mid a waddanka soomaaliya isagoo sheegay in deegaanada qaar ay dadka dhibaatooyin kala gedisan la soo deristo waxa uu puntland ku eedeeyey meelo ka mid ah in dadka tahriibayaasha ahi inta la qabto dabadeed lagu eedeeyo inay shabaab ka tirsan yihiin sidoo kale somalilan ayuu khabiirku sheegay in ilaa iyo dhowr weriye la xiray sannadihii ugu dambeeyey iyadoo islaamar ahaantaasina xildhibaan sidoo kale la xiray kuwaasoo xaquuqdooda lagu xadgudbay balse somalilan ayaa eeddaasi ka jawaabtay waxaanay sheegtay in lagu degdegay warbixinta khabiirkaasi uu soo saaray sida uu sheegay ku-xigeenka gariiqaanka guud ee somalilan xuseen maxamed jaamac waxaan u aragnaa horta warbixintaasi in ahayd warbixin lagu degdegay oo oo dee ninka khabiirka ah ee wax diyaariyeyna dhinacyadiina muu waraysaninoo intuu dalka yimiday xukuumaddii muu waraysanoo si wanaagsan waxba umu indhaindhaynin warbixintu waxay ka hadlaysaa dad la xidhxidhay iyo oo ay tiri hal qof u quraa maxkamad la geeyey runtii somalilan dee dastuurkeedu qodobka toddobiyo soddonaad baa sheegaya kala madax banaanida dastuurka iyo nidaamka hay-aduhu siday yihiin garsoor iyo sharci dejin iyo fulin marka garsoorkuna uu madaxa bannaanyay shaqadiisa oo shaqadooda caadi u qabsadaan sida caadigaana wariyaasha marka la qaydho ama la qabto iyo dad muwaadiniinta dadka kale ee caadiga ahba dee nidaamku baa la horgeyaa maxkamadeed oo brosijirka la mariyaa kaasi waxa uu ahaa ku-xigeenka gariiqaanka guud ee somalilan xuseen maxamed jaamac oo ka hadlayey warbixinta khabiirka gaarka iyo xuquuqda aadanaha ee dalka soomaaliya iska horimaad ayaa deegaanada baadiyaha ee u dhow magaalada xudur ee gobolka bokool waxaa la sheegaya inuu ku dhex maray dad xoolole iyo maliishaad ka tirsan kooxda al-shabaab dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii sida la sheegay al-shabaab ay kaxaysteen xoolo ay lahayeen dadka deegaanka ugaas dirar cabdulaahi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka bokool ayaa v o a u sheegay in al-shabaab ay ku soo duuleen gobolka islamar ahaantaasina wataan boqolaal neef geel iyo ari isugu jira danjiraha cusub ee soomaaliya washington cali shariif axmed ayaa toddobaadkan waraaqdihii aqoonsiga waxa uu u gudbiyey madaxweynaha maraykanka donald trump danjire cali shariif ayaa noqonaya safiirkii saddexaad ee soomaaliya ee usoo magacdo washington tan iyo sanadkii laba kun iyo afar iyo toban madaxweynaha waraaqihii aqoonsiga ayaan u gudbiyey uu isagana iga aqbalay waxaa kale oo aan u gudbiyey fariin aan oga siday madaxda dalka khaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxyaalaha aan wax iska niri waxay ahayd markaa kadib xiriirka labada wadan oo muxuu ahaa runtii meel fiican arrintiisa ay marayso iyo sidii loo xoojin lahaa wuxuuna muxuu ahaayey ii ballan qaaday soomaaliya in ay garab taagan yihiin ayna ku faraxsan yihiin ilaa iyo hadeer horumarka la gaaray ee laga gaaray muxuu ahaa dhinaca siyaasadda iyo iyo amniga iyo intuba waxa maxay ahayd wadahadalka iyaga uu ku ekaa soomaaliya iyo muxuu ahaayey muxuu aha united states of america cilaaqaadka wanaagsan ee taabo qaaday ee meesha fiican marahaya khaasatan runtii oo sii xoogeystay intii uu isaga uu muxuu ahaayey xafiiska yimid oo sidaad og tahay safaaraddii xamar bay timid muxuu ahaayey diblomatic muxuu ahaayey safiir khibrad lahoo weyn bay meesha keeneen u s aid baa meeshii muxuu ahaa xamar timid oo muxuu ahay markii ugu horreysay marka dhinac walba maadaama muxuu ahay cilaaqaadka annagii uu aad u wanaagsan yahay taa un baan ka wada hadalnay iyo sidii loo xoojin lahaa ee loo taabaqaadi lahaa oo meesha uu hadda gaarsiisan yahay iyo meel ka fog loo gaarsiin lahaa wuxuuna ii ballan qaaday arrintaa iyada ah dowladdoodu inay muxuu ahaa ay dhab ay ka tahay ayna nala gaarsiin doonaan maxay ahayd in yani cilaaqaadku meesha ugu sarreeya shariif waxa uu bedelay danjirihii hore ee soomaaliya washington axmed ciise cawad oo loo magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaaliga ee soomaaliya bishii januari ee sanadkii laba kun siddeed iyo toban dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
intaa waxaa ku eeg barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan haatana kusoo dhowaada hambalyada iyo heesaha waa kuwan caasho ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan dandurey
kusoo dhowaada barnaamijkeenna heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya caasho waxa uu naga soo gaaray aabe muhaab xasan maxamed iyo hooyo carabo aadan cali nuur xaymaan xasan maxamed iyo yacquub xasan maxamed iyo xayaad xasan maxamed iyo cabdiwahaab xasan maxamed eedo safiya xasan maxamed iyo eedo khayro aadan ibraahim iyo ayeeyo madiino aadan ibraahim iyo ayeeyo asma aadan cadow iyo cabdinaasir aadan cali nuur iyo cabdikhafaar abshir aadan iyo xaniifa maxamed ibraahim iyo saygeeda xayaad xasan sheekh iyo waxay yidhahdeen caalisa maxamed ibraahim xaabsade iyo axmed cali daahir iyo siciid cali mahdi iyo maxamed yaasiin ibraahim dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan muqdisho hargeysa garowe boosaaso baydhabo toos weyne bardaale iyo maraykanka waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan aabe mahaab xasan maxamed iyo carabo aadan cali nuur oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen magaalada muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey subeer muhaab xasan waxa ay leeyihiin allah ka dhigi kii soo barbaara oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamiin anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalka labaad ee barnaamijka waxa uu naga soo gaaray hooyo aamino cali xarbi iyo hooyo khadiijo jaamac aabe cabdi yare sheekh aadan iyo aabe suga aadan cumar cali xarbi iyo cabdi suga aadan dhool suga aadan xaliimo suga aadan faadumo suga aadan waa dhammaan ilmo suga aadan xalwa ku jirta xamdi ku jirta ubax iyo sidoo kale sacdi cali xarbi iyo xamdi cabdiyare aadan iyo ayaan cabdiyare iyo dhammaan reer cabdiyare iyo dhammaan waa la yidhi reer cali xarbi iyo dhammaan reer suga aadan iyaga oo isku duuban waxay halkan dhambaal hambalyaa uga dirayaan oo ay bogaadinayaan axmed suge aadan iyo hodan cali yare oo wiilgu dhashay degmada beled xaawo gaar ahaan xaafadda qadhow baa layidhi taariikhdu markay ahayd shantii bishan aanu ku jirna ee sanadkan laba kun sagaal iyo tobanka wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi mascuud axmed suge waxaan dhammaanteen leenaha bay yidhaahdeen mascuudow noqo kii soo barbaara oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax tara aamiin heesta ugu horreysa in dhegeystayaasheenna u ciyaarino waa heesta halkudhigeed waaye aramidu waxaa wajir ugu luqaynaya magool iyo maxamed sulaymaan
codadka magool iyo maxamed suleymaan intaas haddaanu ku dhaafno mar kale dhambaalada haddaan amba qaadno ibraahinow dhambaalkan quruxda badan malaha waxaa kugu soo dhacaya waaye waaye bal sida loo soo xardha fiiri ibraahinow dhambaalkan quruxda badan wuxuu naga soo gaaray cabdiweli yaxye ciise iyo cabdirasaaq nuur yuusuf iyo cali cabdulaahi bile iyo idle cabdulqaadir cali mire iyo axmed muuse maxamed iyo cabdirasaaq maxamuud khaliif iyo cabdulqaadir cabdi socdaal iyo cabdulaahi daahir wehliye cabdisamed axmed maxamed iyo xuseen sheekh rufaaci maxamed aadan cabdulaahi waxauu ku magac dheeryahay xiis iyo muxyadiin cumar shooble iyo muxyadiin nuur faarax iyo bashiir macalin maxamuud iyo asad axmed wehliye iyo jaamac weli maxamuud ismaaciil ibraahinow dhambaalkan inuu qurux badan yahay maahe waxaa intaas usii dheer sida loo soo gaabiyey ee xirfadaysan ee ii sahashanaan si sahal u akhriya ee loo soo qoro waa tahay dhegeystayaasha soo qoray aad bay u mahadsan yihiin waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambaliyo iyo bogaadinba hawada u marinayaan bashiir cabdi xirsi iyo marwadiisa saynab cali cabdi oo ku aqalgalay caasimada dalka soomaaliya baa layiri ee muqdisho taariikhdu markay ahayd labaiyo tobankii bishan sagaalaad ee sanadkan laba kun sagaaliyo toban waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caanan oo loogu soo duceeyey aamiin
waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray doctor daahir jaamac muuse daljir loo yaqaan iyo cabdiraxmaan ibraahim ciise iyo maxamed idriis cabdulaahi iyo abukar xuseen maydhane iyo waxa ay yidhaahdeen farxaan maxamed madar tiyo loo yaqaano iyo mustafe cabdi jaamac xereye iyo cabdiraxmaan yaasiin cabdi maano ku magacdher iyo cabdirasaaq cumar cabdulaahi gacmo dheere iyo cabdixakiim muuse cege maxamed daahir maxamed iyo maxamed cabdulaahi mawliid iyo waxay yidhahdeen sayid maxamed daahir siciid maxamed daahir iyo siciid axmed siciid iyo maxamed cabdulqaadir bare iyo xamse macsuun awnuur iyo axmed jibriil cabdi ciro iyo hibo mawliid ow cabdi magool maxamed suldaan iyo fuusiye cabdulaahi cali waxaana ay hambali u dirayaan maxamed maxamuud cabdallah indhubuur iyo samsam cusmaan ismaaciil oo meerkoodu uu ka qabsooma bay yidhahdeen magaalada hargeysa waxayna leeyihiin meerkaas adin horseeda guur qeyr qaba aamiin ayaan anaguna leenahay anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijka ibraahino markaa noo soo qabo aad baad igu soo laadee sidii weerar celiskii waxaan soo qabanayaa hees ay wadajir ugu luuqeeyaan labada fanaan caashe cabdow ibraahino bal iigu dar fanaanka kale muxuu awdiinle waxaa heestaan ku dhageeduna yahay miro jannaa tahay kaama maarmaayo
mir jannaa tahayo loo murgohaayiga rooneed macaane mir jannaa tahayo loo murgohaayadaiga rooneed macaane murugtii horan waa ka moodne muraadkaanya mawlaana siiye murugtii horan waa ka moodne muraadkaanya mawlaana siiye miirso iisoo micin waa murgoode kama marmaa
amaalyaalku murgoode muradkeega yeel macaane hudi iimeel walba soo marne kama maarmaaye mugdi iimeel walbaan soo marne kama maarmaaye maalada iga ro'ooneed macaane miro jannaad tahay oo loo murgoohaaye
maalada iga ro'ooneed macaane miro jannaad tahay oo loo murgoohaaye makaankan dhammuulana siiye midigta isaarku mirqaame makaankan dhammuulana siiye midigta isaarku mirqaame maanta isoo naqwa miirsa waaye kama maarmaaye maanka isoo naxwa miirsa waaye kama marmaaye miro jannaad tahay oo loo murgoohaaye maalada iga ro'ooneed macaane
miro jannaad tahay oo loo murgoohaaye maalada iga ro'ooneed macaane malowaaehe tolumiire ismoodmood mayaale markaane malabaaehe tolumiire ismoodmood mayaale markaane mirojannaa tahay kama maarmaaye maal adaa iiga roon macane waa tahay miro jannaadaa tahay ayaantaas ku dhaafaynaa caashe cabdow iyo mucow awdiinleh xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkana wuxuu nooga yimid nuurto aadan kuulow iyo ambiyo aadan kuulow iyo yoonis aadan kuulow xasan aadan kuulow iyo yuusuf aadan kuulow iyo maxamed cabdiraxmaan kuulow iyo ibraahim maxamed kuulow khadiijo maxamed kuulow ruqiyo macalin isaaq iyo yaasiin ibraahim cabdiraxmaan cali iimaan nasro caynab iyo hooyo caashe cabdow iyo aabe aadan kuulow dhammaan asxaabta waxayna leeyihiin waxaan taanid u diraynaa faa'iso nuur isaaq iyo cabdi aadan kuulow oo wiil ugu dhashay baadheere wiilkaasi oo loo bixiyey farxaan cabdi aadan kuulow waxay leeyihiin ducadu waa xaggeena caashi wiilka maxaa ugu ducaynaysaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee waalidkii wax tara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca dhambaalka dhinacaygan hayana waxauu naga soo gaaray waa aroos farxad laya ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxa ay kaleyihiin cabdiraxiin axmed nuur gindhe waxa uu degan yahay magaalada gurceele gobolka galgaduud gindhe ibraahinow wuxuu ka mid yahay dadka sidaan qiyaasayo joogtada ugu xiran barnaamijkan hambalyada iyo heesaha inta badan waraaqihiisa wayna soo gaaraan waa tahay iyo sidoo kale asxaabta kale ah baa la yidhi nimcaan jaamac iyo liibaan maxamed iyo cabdulaahi jaamac oogleh waxa uu ku magac dheer yahay bulshaawi iyo sadiiq aadan iyo shaafici siciid iyo sayid cumar rooble cali iyo xasan xuseen xasan iyo cabdicasiis cabdulaahi mukhtaar iyo cabdirasaaq ayaanle cartan iyo mahad hubeeye baa la yiri falastiin khaliif yuusuf iyo falastiin axmed daahir iyo caasho ayaanle cartan iyo ikraan maxamed xalane iyo aamina axmed nuur dhammaan dadkani waxay tahaniyad kaliya laaba u dirayaan waa la yidhi khadar maxamed jaamac iyo marwadiisa naciimo farxaan maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada burco ee caasimada gobolka togdheer waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin heesta xigta ibraahino heesta kale aan dhegeystayaashan usoo qabanayn caasha goorma kugu dambeysay heesihii hore heesihii hore hore markaad tiraahdid ibraahinow heesihii hore baad maad maad sarriftid ma lixdameeyadiiba ma toddobaatameeyadii siddeetamaadkii kontomaadkii kontomaadka xagga Lixdameeyadii looma iskale.
dhaafi karee
waxaan soo qabanaynaa heys uu ku liqayo fanaanka xasan diiriye waana heestal kudhageedu yahay bal ila guddoomiye
mid markaan xusuustaba kamanka u garaacoon ka gami waybaa tahay adiguna adiguna abaal abaal imahaysibe gashi laysku leeyahay kala guraasha weeye abaalkaad gelaysi kakaareed gudaysa kala gooni weeyo ma gudboona laba gabadh yahay iga gurud waxbaan waxbaan uga gulee oo iiga goo dantaalaha garkaayo garkaayo wadna sudan gedbaanu heesayaa gebaanu yeedhayaa kaliila guddoomiyo miyaan ka gaabsada gedbaanu heesayaa gebaanu yeedhayaa malila guddoomiyo ayaan ka gaabsada waagii guduuti gabal dhacay adduunya waan ugu garaadsan gaaja iyo raaxa geeri iyo nolol gelinba heer ka taaga gabadh yahay ugaagiyo galabtii galabtii u dhaaftaba gocashiyo ducliyo orod midna midna laguma gaadhin ged baanu heesayaa gebaanu yeedhayaa dalila guddoomiyo miyaanka gaabsada ged baanu heesayaa gebaanu yeedhayaa dalila guddoomiyo miyaanka gaabsada
wuxuu yidhi kee baan u yeerayaa geed baan u heesayaa mise geed baan u yeerayaa waa hees bay ku bannaan tahay dhinaca dambaalada markale ibraahim ma dhinacaaga mise waa dhinacayga noo soo qaba caasho
waxaa ciwaan looga soo dhigay dhambaalkan aan hayo hambalyo aroos ugu horeyna halkan baxda barnaamijka hambalyada v o a waxaan idin leenaha baa layidhi naga guddooma salaan kale iyo laaba tii hadda ad sheegaysaa igu soo dhacda salaan ka soo goda kashka iyo laabta ka baaxad weyn biyaha badda waa tahay waxaa hambalyadan diraya asxaabta kale ah bashiir maxamed cali iyo maxamed cabdi yaasiin iyo xasan macalin cilmi iyo cabdinaasir macalin cilmi ibraahim maxamed cabdi iyo saadaam xuseen iyo cumar cabdulle yarow cabdulaahi sheekh xasan xasan cabdi xaashi maxamuud cabdulaahi nageeye iyo cabdifataax cali geedi ayaan cabdulaahi cumar zahre macalin cabdiraxmaan iqra cabdulqaadir jimcale iyo ugu dambeyntii xoriyo axmed warsame dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi magaalooyinka muqdisho dhuusamareeb guriceel waa mareer gur iyo magaalada kambaale ee dalka uganda waxaanay halkan hambalyo aroos uga dirayaan xuseen xaaji cabdi nuur iyo maryamo ibraahim xuseen oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bisha sebtembar sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaan idin leenahay bay yidhaahdeen allaha idin barakeeyo noqda kuwa isku waara kala helana ubad khayr qaba gabar iyo caano wiil iyo caano dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray abshir aadan maxamed iyo faysal isaaq cali faadumo macalin cali iyo xaawoluul cabdi aadan iyo maxamed isxaaq cali iyo dhammaan reer isxaaq hani aadan maxamed iyo fardowsa aadan maxamed iyo faadumo aadan maxamed iyo dhammaanba reer aadan iyo asme aadan abshir xamse xasan madkeer iyo safiya cali maxamed waxa ay jecel yihiin iyagoo kala jooga soomaaliya iyo dunida dacladeeda inay hambalyo gaarsiiyaan cabdisalaan cabdulaahi dabar iyo nasra aadan maxamed oo ku aqalgalay bardaale waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin ee barheeda kale si ubad qarqaba aamin ayaa lena anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan ibraahim nobal dhinacaaga haddana soo riixo waa hees cusub farxaddii dunida waxaana qaadayaa waa tahay heestaasi fanaanka nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daanduray intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono haddii alla idmo sidaas iyo nabadgelyo
dareemay inaan ku waaye maqnaantadan daciifay waxaan jabay daacadaada dagaalka iyo xiise waxaan tabay daacadaada dagaalka iyo xiise dareemay inaan ku waaye maqnaantada daciifay waxaan tabay daacadaada dagaalka iyo xiisay waxaan tabay daacadaada dagaalka iyo xiisay kudaalay kudaalay kudaalay kudaalay xasuusahaaga dabuubtaadii u baaday markii hore muu darnayne dibaan dibaan kaasoo jeclaa hoy diban dibaan kaasoo jeclaa kudaalay kudaalay kudaalay kudaalay xasuusahaaga dabuubtaadii u baaday markii hore muu darnayne dibaan dibaan kaasoo jeclaa hoy diban dibaan kaasoo jeclaa qalbiga wehelkaaga doona miyaa turki soo cilaysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshayraddaysay farxaddii dunidaad ahayde miyaad noloshay iradaysay farxaddii dunidaad ahayde miyaad noloshay iradaysay qalbiga wehelkaaga doona miyaad turki soo cilaysay farxaddii dunidaada hayde miyaad noloshay iradaysay farxaddii dunidaad ahayde miyaad noloshay iradaysay farxaddii dunidaad ahayde miyaad noloshay iradaysay duruuf baad ku gudbaanayde kashaad dajinaysay cilan hankaada korinaysay daada aheeyuwaan diiqadooday hankaada korinaysay daada aheeyuwaan
waa hagaag dhegaystayaal intaasina waxaa ku eg barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo aynala socodsiinayeen caashacuud iyo ibraahim xasan daanduray halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington gabagabada idaacadda ayaynu ku dhownay dhinaca heesaha intaynaan jalleecin qodobadii wararka ugu doorka roonaaha aan idin xasuusiyo kubanaan dibadbaxayaala ayaa isugu soo baxay waddooyinka dhowr magaalo oo ku yaala dalka masar waxaa lagu tilmaamay kacdoon lagaga soo horjeedo madaxweynaha xukuumadda milatariga ah ee cabdulfataax al siisi iyadoo dad kumanaan gaadhaya ay isugu soo baxeen fagaaraha taxriir ee magaalada qaahira iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalkaasi masar kuwaasi oo ku dhawaaqaya in cabdilfataax al siisi uu xukunka ka digo geesta kalena kumanaan qof ayaa magaalada hong kong isugu soo baxay iyagoo dalbanaya inay helaan dimuqraadiyad laga hirgeliyo halkaasi dadka dibadbaxayay ayaa sabtidan maanta isugu soo baxay goobaha ugu muhiimsan ee magaalada kadib markii dadka taabacsan dowladda shiinuhu ay burburiyeen goobaho ay ku yaalaan calaamado muujinaya fariimo ay qoreen dadka dowladda kasoo horjeeda in ka badan kun iyo saddex boqol oo qof ayaa xabsiga loo taxaabay iyagoo banaanbaxaya tan iyo bishii juun markii ay banaanbaxyadu halkaasi ay ka bilowdeen geesta kalena dad banaanbaxaya ayaa isugu soo baxay magaalada baariis ee caasimada dalka faransiiska iyadoo ay ciidamada dowladuna u adeegsadeen qiiqa indhaha kaga ilmaysiiya si ay dadka u kala dareeriyaan ammaanka magaalada baariis ayaa aada loo adkeeyey iyadoo jidadka lasoo dhoobay kumanaan ka tirsan ciidamada ammaanka ee booliiska dalkaasi faransiiska wakaalada wararka ee associated pressna waxa ay soo jebinaysaa in ugu yaraan sagaal iyo soddon qof xabsiga loo taxaabay
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a haatana ha bashiir abikar oo dhinaca af iskudubaridka barnaamijka inoo fadhiya aan weydiiyo heesta uu inoo hayo sida aad maqlaysaanba waa heestii rafiiqaygiyo codka fanaanka cabdi diini heestaasi iyo codka fanaanka cabdidiini ayaa u dambeysay idaacaddeenii galabnimo ee maanta oo sabtiga waxaa idaacaddeen la socotiinayay sahre ciidle nuur iyo jacfar kukaay iskudubaridka waa bashiir abikar dhinaca injineerkeennuna waa subayr dayib dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
xabar waalid maan raran agoon xoolo kama rogan wamaxa iga faadkani waxaan la reemaa ragani mana uga tegay jacayl baa ka jeer